Friday Review 20 October 2017 dhagaystayaasha qiimaha loo kusoo dhawaada friday review soo baxana maalin kastoo jimcahaas ha yeeshee aan ugu talagalnay maqal ahaan inaan hawada idiin soo marino toddobaadkiiba mar ay kusoo dhawaada waxay u muuqataa inay suurtagal tahay inaan kusoo kuusoo qoray dhammaadka haaf teeramkan koowaad ka hor waxay ahayd teeram la mashquulsan yahay hase yeeshee waxaan ku faraxsanahay sida qof waliba uu ula qabsaday sanad dugsiyeedka cusub sidoo kale waxaan toddobaadkan u dabaaldegnay arbacadii furitaanka maktabada cusub oo xaqiiqo ah xaqiiqo cada shalayna waxaa dugsigan yimid waalidiinta ardayda yeer seven si ay ula kulmaan form tutorskooda iyo shaqaalaha oo runtii ku farxay la kulmidda waalidiintaasi ayna kala hadlayeen sida haafteeramkan hore ee secondariga ay noo dhaaftay fadlan waxaan dhammaan waalidiinta weydiisanayaa in fasaxa ay jeegarayaan yuniformka iyo qalabka dugsiga ardaydeena run ahaantii waa kuwo muuqaalkooda qurxoon yahay waxaana jecelahay inaan xaqiijiyo inay sidan oo kale sii ahaadaan fasax wanaagsan la qaado caruurtaada intaasina waxaa idiin soo jeedinayna mr collin oo ah head teacherka official open, opening of new library arbacadii iskuulka kadib waxaa dugsigan kusooaan kusoo dhaweynay qoraaga abaalmarinta ku guuleystay ee baali ray si uu ula hadlo ardaydeena yeer seven ilaa yeer eleven si rasmi ahna u furay librarigeena cusub oo uu xariga u jaray baali ayaa si farxad leh uga hadlay in uu ku koray laster isaga iyo qoyskiisa hindiga ah iyo saaxiibadiisa dhaqamada kala duwan leh iyo sida ay taasi saameyn ugu yeelatay qoraalkiisa ardayda iyo shaqaalaha waxay si weyn ula dhaceen kaftanka iyo daacadnimadiisa buugaagtiisa waxaa laga amaahan karaa librariga munaasabadani ayaa sidoo kale waxaa kasoo qeyb gala an kusoo dhaweynay maamulihii hore master makati oo ay la socdeen gudoomiyeyaasha governorska dugsiga shaqaalaha iyo ardayda sidoo kale loogu dabaaldegay munaasabadan dyson design challenge at eaton college khamiistii ayaa ardaydeena yar tertiinka barta grafficska ka qeyb galeen tartanka dyson design challenge oo ay martigelisay eaton college ardaydu waxay ka qeyb qaateen qorsheynta sameynta iyo dejinta fikradaha naqshadeynta oo ay la shaqeynayeen injineerada shirkada dyson ardaydu waxay u mataleen dugsigeena si aan caadi ahayn waxaana lagu ammaanay fikradooda cusub millionaire reading readers hambali ayaan leeyahay raafiya oo ka tirsan yeer seven blue oo noqotay qarstaha millionaire readerka koowaad ee ugu horeeyay sanadkan waxayna ilaa iyo teeramkan akhrisay afar iyo toban boog interview of the week by ala hasaraad oo ah headboyga oo uu la yeeshay mrs khayuum biology teacherka su-aasha ugu horeysana waxay ahayd maxaa kuugu dhiirageliyay inaad noqotid macalin waxaan lahaa laba macalimiin dugsi sare ah mid ka mid ah macalimiintaasi wuxuu ahaa macalinka daraamaha oo iga dhigay inaan jeclaado maadadaasi waxaana fahmay inay macalimiintu yihiin dad sideenoo kale ah macalinka labaad wuxuu ahaa macalinka biologiga wuxuuna noo sameyn jiray inaan sameyno activities sida qorista sheekooyinka hababka biologiga ay u shaqeynayaan waxaan mar qoray sheeko socdaal socdaalka unugyada dhiiga cas taasoo macalinkayga igu dhiirigeliyay inaan noqdo biology teacher waxaan rabaa in caruurta dugsiga ay ku raaxaystaan subjectkayga ayna u bartaan hab xiise leh waxaan aada ugu faraxsanahay markaan arko caruurta inay fahmeen mowduuca aan baray maxaad uga shaqeysaa islaaw an eaton waxaan deganahay deegaankan waxaana jecelahay inaan cilmigayga dib usoo u siiyo bulshada caruurta dugsigana waa kuwo cajiib leh oo aada u wanaagsan ardayda intooda badan runtii waxay ku mahad celinayaan shaqada aan iyaga u qabano taasina waxay igu dhalisay inaan ardayda la yeesho xiriir wanaagsan haddaba maxaadan ka jecleen shaqadaada shaqadayda macnaheedu waxay tahay inaan wax badan oo waraaqo ah sameeyo maalmaha intooda badan xataa markaan guriga taaganaa waxaan dareemaa inaan weli ka fakerayo shaqada quick fire questions qaar ka mid ah su-aalaha shidan oo degdega ah cuntada aad ugu jeceshahay maxaa ka mid ah waxayna ku jawaabtay chick peas oon wax kasta ku cuni karo meel aada booqatid xageed ugu jeceshahay waxayna ku jawaabtay maka iyo madiina xilliga aada ugu jeceshahay sanadka waa xilligee waxay ku jawaabtay guga midabka aada ugu jeceshahay waa maxay waxay ku jawaabtay purple filimka aada jeceshahay waa maxay galadiator ayay tiri waxa aad ka baqdidna muxuu yahay buu ugu dambeyntii weydiiyey waxayna ku jawaabtay waxaan ka baqa waxa weeyaan dooliga school photographs ha iloobin inaad fiiriso sawirka ilmahaaga looga qaaday dugsiga adigoo eegaya website-ka dugsigan adigoo isticmaalaya koodka ilmahaagu kuu keenay guriga jimcihii lasoo dhaafay waxaa la dalban karaa waxaadna ka dalban kartaan online-ka parent forum waxaan waalidiinta maalinta khamiista ee sagaalka novembar u qabanaynaa kulan loogu magacdaray parent forum taasoo waalidiinta fursad u siin doonta inay ka wada hadlaan arrimaha ku saabsan dugsiga aadna aadna si daacad leh inoo siisaan ra'yigiina iyo aragtidiina haddii aad jeclaan lahayd in aad kusoo dartid mowduuc laga doodi karo kulankan fadlan lasoo xiriir master colkin adresskiisana uu yahay martin dot colkin at slav eaton dot com people's postcard toddobaadka soo socda toddoba iyo toban arday oo si taxadar leh loo soo doortay waxay heli doonaan postcard ay qaar ka mid ah macalimiintooda ugu soo diri doonaan boostada dadaalka dheeraadka ah ee ay muujiyeen iyo qaadashada howlaha ka qayb qaadashada howlaha dugsiga ayay ku muteysteen iyagoo voluntary ahaan ugu adeega community-ga iskuulka haddii wiilkaaga ama gabadhaada ay helaan postcardka fadlan u hambalyee yeer eleven netball habeenkii talaadada ahayd ayaa kooxda netballka ciyaar isaga horyimideen kooxda langley academy waxay kooxdeena u ciyaareen si tartiib tartiiba wareega koowaad oo looga dhaliyey goolal badan si ay dhammaadka ciyaarta ugu soo laabtaan si kastaba ha ahaatee kiirada iyo adkeysigooda ayaa fura u ahaa ciyaarta galab- galabtaasi iyagoo loo aqoonsaday inay si wadajir ah u shaqeynayeen si ay u horumariyaan ciyaartooyga ciyaartaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen yaasmiina iyo maham year nine football results westgate ayaa waxay leedahay laba gool slawan eaton waxay leedahay saddex gool saddexdaas gool waxaa kala dhaliyay nucmaan oo ka tirsan year nine yellow oo dhaliyay laba gool derek green oo ka tirsan year nine green oo isagana dhaliyay hal gool slawan eaton sidoo kale waxay dhalisay hal gool st joseph iyagana waxay dhaliyeen laba gool labada halkaashaas goolna waxaa inoo dhaliyay fernando oo ka tirsan year nine yellow sidoo kale slawan eaton ayaa waxay dhalisay goolal sideed gool markii ay iska horyimadeen wexham wexhamna waxay dhalisay afar sideeda gool waxaa kala dhaliyay derek green oo dhaliyay derek oo ka tirsan year nine green wuxuu dhaliyay saddex fernando wuxuu dhaliyay labo nucmaan oo ka tirsan yellow house wuxuu dhaliyay hal amiir oo ka tirsan move house wuxuu dhaliyay hal munasaro oo ka tirsan grey house wuxuu dhaliyay hal upcoming events arbaco sideed iyo tobanka octoobar waxaa iman doona outer visit ayaa jiri doonta isniinta saddex iyo labaatanka oo ah ilaa jimcaha toddoba iyo labaatanka oktoobar waa half term holiday dugsiga wuxuu uu xirnaan doonaa isniin soddonka oktoobar dhammaan ardayda waa inay dib ugu soo laabtaan dugsiga sideeda iyo labaatan subaxnimo khamiis sagaalka novembar shanta ilaa lixda iyo barka galabnimo waxaa jiri doona parent forum year twelve settling evening oo iyadana la qaban doono saddexda iyo rubuc ilaa shanta iyo barka jimcaha shan iyo tobanka december waa ma- maalinta ugu dambeysa autumn teramka lix iyo tobanka december ilaa toddobada january wuxuu ahaan doonaa dugsiga wuu xiran yahay new yearka iyo christmaska isniinta sideeda january dhammaan ardayda waa inay dib ugu soo noqdaan dugsiga sideeda iyo labaatanka subaxnimo halku dhageenu waa shaqo adag noqo qof fiican marmarsiyo la-aan haddaba dhagaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee friday review intaasii nabadgeli ee kulanti wacan oo xiise leh halkani waa stuudiyaha radioga slow an eaton